daawadayaal kusoo dhawaada barnaamijka kulanka toddobaadka oo aad mar walba kala socotaan telefishinka qaranka soomaaliya barnaamijka kulanka toddobaadka daawadayaal waxaanu kusoo qaadanaa qodobadii toddobaadkaasi ugu waaweynaa midkiisa ugu muhiimsan ama qodob mudan in markaasi bulshada soomaaliyeed loo faahfaahiyo toddobaadkan barnaamijka waxaanu kusoo qaadanaynaa waxaa heer gabagaba ah maraya dhamaystirka federaalka ay hormuudka ka tahay dowladda federaalka soomaaliya magaalada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe waxaa ka socda dhismaha maamulka gobol gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo hadda maraya heer gabagaba ah barnaamijka waxaa igala qaybgelaya oo stuudiyaha igula sugan xasan sheekh cali nuur imaam oo ah qofka markaasi ku taqasusay ama ku xildheer arrimaha siyaasadda iyo sidoo kale istaraatiijiyadda khadka telefoonka magaalada jowhar waxaa ku jira xogayaha joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka dowladda soomaaliya yaxya sheekh cali ibrahim sidoo kale waxaa nagala qayb qaadan doona barnaamijka oo isaguna khadka telefoonka nagala qayb geli doona waryahena cabdishakuur cali axmed oo isna ku sugan magaalada jowhar kusoo dhawaada dhammaantiin barnaamijka waxaan ku hormarayaa dhinaca magaalada jowhar xogayaha arrimaha xogayaha joogtada ah ee wasaaradda arrimaha gudaha yaxya sheekh cali ibraahim xogay may maqlaysaa halo asalaamu calaykum xogay waa maqlaysaa soo ma waa tahay waa kaaga mahad celinayna sidaad u aqbashay inaad barnaamijka nagala qayb qaadato waxaan rabnaa inaad bal sharaxaad naga siiso jowhar baad joogtaan waxaa ka socda meesha maamul sameynta maamul goboleedka soomaaliyeed ee gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe sidaan la socona xalay waxaa la doortay guddoonkii baarlamaanka ee maamulka uu yeelan lahaa ama uu yeelanayo maxaa hadda jowhar ka socda halkeese ayaad kasoo bilowdeen shaqadan hadda heerka gabagabada ah maraysa ee maamul sameynta gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe
بسم الله الرحمن الرحيم شباب طبعا كل الدول بتقدر تيجي وحيدتها بالعربية أبوك سنتي وهي مكي في حياشة بس يعني مسؤولين في كل الشباب الدول هي الدنيا الدول هي والدنيا تسوي جيلا إيران الشباب يذكروا ذلك أنا بلها في بيوت وأوبرادين إن ربط ولا الصدر الوصل يحاول مع مدولات taasi waxay dhashay in gelihii november december boombayntii laga fikiro welina xalay guddoonkiisa la doortay kadib inta ay ka koobnaan lahayd beelaha deegdina shabeellada dhexe sida ku wada qaybsan lahaayeen daanta january hore sokeedii ayaa ku wada jira xafladii fulitaanka shirweynaha meeqaray loo fariistay jowhar waxaad og tahay madaxweynuhu in uu furay shirka ilaahnaagis alaab wanaagsan ay ku dhalaatay shirku laakiin nasiib darro toban iyo dhowr maalmood kadib markii dib ciyaashu ay u wada fariisteen odayaashii ama duwarkii labada dowladooda yeeray in ay qaybsadaan markaas baarlamaan ka kooban lixdan shan ayaa ayay ku heshiin waayeen taasoo dhashay in ay qaadato beelo badan iyo geedi socod dheer iyo geedi heshiisiin beelaha wadadow sida ay wada qaybsanayeen ilaah shabeellada dhexe oo waqti badan la geliyey waxaan qabaa waxa ugu weyn oo sagaalka bilood lasoo dhaafay bilabarka waxa ugu weyn waxa weeyaan in haddii la rabo in la dhiso maamul uu u baahan yahay dib u heshiisiin hoos laga soo unko oo bulshada dhexeeda laga soo sameeya si maamul wanaagsan oo loo leeyahay loo helo taasoo dabcan aan isleeyahay inta badan waa la qabtay afartan maalmood ka hor ayaa dib shirka waxaa looga furay saddexdii bisha hore ayaa waxaa laga furay shirka jowhar makale wadaada arrimaha gudaha ay u wada iclaamiyeen iyo wakiiladii urur goboleedka iga in dib danbo haddana intaas waa maqaalo dabcan ayada dambiga lagu haayey ugaafidii ka maqleen markaas shirka ay la jiraan ee axaysada gogaad oo markaas dabcan ayaguna diidanay qaabka shirku uu dhacayo kalaarti gudaansho ayaa jirtay maxamaadii afartii maalmood waxay dhashay in baarlamaan ka kooban boqol iyo toddobiyo toban xubnood oo boqolkiiba labaatan iyo shan ay yihiin gabdho in beli ay qaybsadaan baarlamaankii ergeli lasoo galo ergadaasoo laba boqol sideetan shan ka koobnaaday dastuurkii qabyoqoraalka ergelina todoba maalmood ku ansixiyaan dastuurkii markii la ansixiyaan dabcan markii laga guda galno maadaama dastuur la sameeyey xulkii baarlamaanka baarlamaankii ka koobnaa laba boqol toban iyo toddobo oo gabdihii boqolkiiba labaatan iyo shan ay ka ahayeen aanan weli runtii banidood ay ka maqan yihiin beelaha maadaama ay soo xiran waayeen ayaa lagu guulaystay inta fadhigiisu ku yeesho bisha kadibna dabcan ay samaystaan guddi doorashada gudabti doorashadana xalay ilaahay maadiisa uu dhacay gudoomiyihii gudooni kucin kuwaas gudooni kucininka lahaa arrintaasi runtii waxaan dhihi karaa oo xaqiiqa waa guur taariikhiya oo laba arrimood muhiim ah mida qaybiinta dadkiilaan ishabadan ee wadadigo oo ka maqnaay mabxaxa siyaasadeed ee awoodqaysiga iyo maamul daadejinta matalan gobollada xubnaanka ah sidaas ay ka maqnaan sisigoodu ku banaanahay iyo sidoo kale xasiloonida labada gobol iyo horumarka ay samayn lahaan rayadana dugdacwooda oo ku jira saamigii lasoo dhaafay arrintaani waa midtaasi midda labada qawiyaan waxay soo afjaraysaa yaani shabeelle samaynta maamul dowleedka laga sameeyey hadda wuxuu soo afjaraya hanaankiisa dalaaleynta dalka afartii sano lasoo dhaafay xowlii ku socday kaasoo wadaada maabulaha federaalka iyo cidi kala shaqaysaba ay aad mahadsan yihiin inay arrintaas halkaa gaarsiiyaan maanta waxaan haysanaa markay baarlama lix guddoon lix sharciyad halkaas marka waxaa kusoo afgarmay caqabadihii hortaagnaay maamul samayntiina shabeellada dhexe waxaa laga shaqeynaya masaakidan aan kula hadlayo beri waxa weeyaan qabanqaabadii madaxweynaha habeenkiisa doorashadiisii axadda dhacay hadii la yidhahda axadda tobanka subaxnimo loo ballansan yahay in arrintaasi soo afdirto maamulkii oo la dhamaystiro oo jiiraan shabeellada dhexe oo ishabeel loo bixiyey waxaan isleeyahay caqabadahan ka dhacay in gobolada kale markii laisku dalaayay tobanka laanayn jiiraan shabeellada dhexe laakiin waxay kaga duwaneeday dadka halkaan joogo waa dad aada khumar socdo ah waa dad aada alxamdulilah ilaahay dhulkooda balaaro ku siiyey waxaa xaqiiqa abaada yaabay dad wayaalaya tabashadooda kaadlaysa hal xabana kama dhicin hal qof kuma dhiman hal qudraana kama dhicin eemaskaana ismaaciil ma dhicin kaladuur ma dhicin siyaasado way dacaysaa miisaanka aniga ii bari iyo aniga aniga kaan mudanaya waxaa magacaasa maadaama dadku ay ka tirsanayn oo aan la ogeyn jaangoynta qayb walba ay ka koobanka bulshada qaybta ay ka tahay laakiin haddana waxaan ku amaana dadka reeryaashadooda dowladkooda iyo siyaasiyiintooda arrintaas aadan ugu amaana waxaa kaloo ayadana cuskid mudan oo rabaa inaan ka dhawaajiyo hawshani afartanka maalmood lasoo dhaaf waxaa aada iyo aada looga ilaaliyey saameynta siyaasadda aada looga ilaaliyey taasoo macnaheedu yahay dabcan dadka madaxda u ah ama wasiire iyo xildhibaano ee beeraha kasoo jeediyaan shabeellada dhexe oo soddon iyo kow ka kooban xildhibaanada wasiiradooda sistamka banaanka ku joogeen taas marka waxay keentay heer fursan ahaan in loo wajiho oo dhaqanka iyo ay wada wajahaan dadka fursan ahaan ku shaqeynaya banaanka taasoo xisaab ahaan la dhigayo mar walba haddii meesha ay mar walba la isqaminaya waxaa hadda ay liiska boqol iyo soddon iyo shanta beeluhu ay ku leeyihiin amar lagu dhufanaya mar waxaa lagu dhufanaya xildhibaanada banaanka beeluhu waxay ku leedahay mar waxaa lagu dhufanaya heer degmo mar waxaa tirinaya iskuulooyinka iyo deegaanada sida saldhigooyinka saldhigooyinka mar waxaa la tirinayaa yani bulshada iyo taariikh ahaan deegaankii odin jira intaas oo dhan dad lasoo daadiyaya waxaa laisugu imaanaya dacitaa isku soo dadhaweyn iyo is-aqbalid iyo waxwada lahaanshiyo taasaan hadda tan baarlamanka oo ku dhashay ah soomaali may weywelishiinaysaa mar walba waktiga dadka isku fogeynaysaa marka xaqiiqatan maantay de waa maalin taariikhii oo guul weyn ay usoo keentay dadkaas wadadabadiyaashada iyo soomaaliba jiraan kiisan ahaan hanaanka federaalka dadka fahamka ay ka haystaan oo ala inta badan in dadka inta la qeybqaybinayo caalamka loo sameynaayo dad waxaasiya kala duwan laga qabaa banaanka laga shaqeynayo wasaaradda ugu imanta dowladda federaalka waxa weeyaan waa maamulkii in la daadejiyo oo la geeyo hoos daadejintaasa marka waxay noqonaysaa awoodihii golaha shacabka u ahay golaha wasiirada ay lahaayeen golaha garsoorka ay lahaayeen in la geeyo hoos waayo oo heer oba la geeyo heerka gobolkana way ka tegaysaa waxaad og tahay qodobka boqol iyo soddon iyo sideedaad soddon iyo sagaalaad wuxuu qabaa daaqaadka daadinta marka la dowladda heer federaala oo ka kooban lala leeyahay oo midka hoose lakab hoose uu leeyahay laba qaybood waa lakabkii dowladda hoose iyo kii dowladda heer hoose heerkan gobolyada sidaa oo kale loogu ilaalin doonaa hadda wasaaradda gacantayda ku haysaa in ka badan lixdan iyo sideed degmo oo loo sameynayo dowlad hoosaa dowlad hoosaaryo ama dowlad deegaano kuwaasoo ayana inta hada sida laisku horta ayana qofkaa dowladana degma la sameeya degmadii hadana waxaa laga loogu kida dhacaya suulooyinka hadda waxay yeelan doonaan qolyihii sharcidejinta qolyihii mataqaana fulinka qolyihii garsoorka arrintaas marka arrin fudud maaha waxaan ka hadlayno waxa weeyaan dal dowladiisii awooda badan ee bushay galay waqtiyo kala duwan oo fowdo ah islamarkaasna dadku ay kalsooni aysan aada isugu qabin ay aaminsan yihiin qolada boqolada kale inay kasoo boosanayso taasoo u baahan in dareenka dadka aad loo ilaaliyo si dada dareenkana la ilaaliyo halka ay lahaayeen lagu ilaaliyo xeerdaadkana la ilaaliyo lagana ilaaliyo dad fowdo ku samayn karo in waxaan la sameeyo waxay u baahan tahay dadaalo laysu geeyo isla markaasna waxayna aada uga fursagelin go-aana dowladnima halkaana waxay dhalisay in mar walba qofkiiba sagaashan sagaal ay ay ay ay timaado in awood oo dhan laysugu geeyo maamulka adnoosameysmo annaga waxaa badnaata wasaarad ahaan adnoosida ahaan in ay mar walba kala shigelayso in qol dad badan oo oo kala duwan ay ku kala arki duwan yihiin in sida loo samayn lahay malihin halka xiga ayaa saxa waxaa jiro kun qaacido oo mataqaanaa sagaal boqol sagaashan iyo sagaal kamida ay khaalidni iyo hal qaacido oo saxa laga yaabo ilaahay amarkiisa waxaa laga yaaba tan hadda ugu dambaysay oo qaalidka guushan inay qaacidadaas un tahay ayaa suuraga laakiin waxaa la igu kala samayn lahay waa la sameeyey waxaa rabaa qaal inaan ku dartiro oo ah dadka qaarkood waxaa laga yaaba isleeyihiin waxaan guushii waa la helay oo waa macnaha biyaan ishabeelle maamulkoodii dhismihii waa la dhamaystiray inkastoo doorashadu inay naga dhiman tahay laakiin dadka ilaan shabeelle oo dhan way wada guulaysteen haddii dadka ay qaar la tahayen dad ay ka maqan yihiin ee laga guulaystay ama ama mataqaanaa si gooniya loo soray arrintaasi run maahan waxaan qabaa kii ka maqan madasha qofkii weli wada hadal dowladda asaga wada socdaan dadka hawrayo inay dabiiciisan ay nagu soo diraan iyo kuwa dowladda kulli wada guulaysteen ma jiro maamul laga dhigtay soomaaliya dhexdiisa oo aysan ka dhicin caqabada noocan oo kala ah mid walba caqabadihiisa wahay maqraxa unka kala duwanayn maahan runtii macnaha ka wada jirayaanka kala duwanayn maahan maslaga waa isla maslagay weyaan hadday tahay galmudug hadday tahay puntland hadday tahay jubbaland hadday tahay koonfur galbeed dadka unbaa kala duwan laakiin maslaxa siyaasaddu waa isku jacgoyn waa isku waa isku waa isku mid halshay ku kala duwayaan mala marka kii laga lagala kulmay koonfur galbeed ama lagala kulmay galmudug waxaa markala aad bay kala wadadaga tahay sababtoo ah maalinna xataa laiskula soo duulay waxyaabaha caysaa isloogaadka uga xusuusan doona ay kamid tahay software macnaha hishabele geedi socodkii maamul samaynta labadiisa boqol waxyaabaha laga xusuusan doona ay kamid tahay waxaana runtii mahadgaca iskale ilaahay ka sukow dadkaas labada gobol dego oo runtii dad geesiyaal ah maantana dee beraheydu doonayaan taakada aan kula hadlayo horteeda waxaa ka muuqdo guddoomiyihii iyo ku-xigeenkiisii lasoo doorto guddoomiyihii golaha shacabka la quraacanaya wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha waxay noo tahay wax cusub oo soo bariyey waxay noo tahay desidaateed weyn caawa insha allah waxaan filayaa intii amba la gaarinta doorashada ka hor desidaateediinta ay jiri doonaan munaasabaddii calaymasaasiga oo jiri doonta maalinta xagga kadib waxaan qabaa wixaasi ka dambeeya waa xaadirgelin barnaamijka in la xaadirgeliyo halkaan ka cusay oo ah maamul goboleedka hirshabeelle eebarbanihii hirshabeellena aad waxaan uwad u sugaynaa insha allah waxaan aad u olaaginkiisa qofka qoraaga ay u dhici doontaa in uu ka qayb galo nlka soo socda ama madasha hogaamiyaasha qaran ee shirkooda uu ka dhici doono saddex maalmooda soo socoto muqdisho adeegyo weyn baan arintaas ka dhannayn ku siiyey hirshabeelle oo banaanaan jiray ee dowladda federaalka ay ku nakeri jirtay dadka hirshabeelle
waa tahay waa maasanta waxaa rabaa inaan ku weydiiyo muddooyinkii ugu dambe waxaa jira dad ka miyadiisan habka iyo hanaanka u socdo shirka oo weliba banaanka ka joogay magaalada jowhar dadaalo badan ayaa jiray halkee marayaan maxaase ilaa hadda ku guuleysateen oo dadkaas ku saabsan inaad soo duntaan ama aad ka soo qeybgelisaan shirka iyo arrimihiisa
waxa weyaan su-aal weyn aad weydiisay runtii waa kii wasiir wasaare xigeenka iyo wasiir wasaare gudaha wadi ay hogaaminayaan wakay dadweyn dadkii ugaasoo ku sugnayd oo oo ka haray waasiyada wiilaani shabeellada dhexe oo jowhar nagala shaqaynayay sida loo dhislaa maamulka hirshabeelle saddexdii ugaas laba kamid ah way nala joogaan waxay soo galeen saddex maamul ka hor wayna aqbaleen gacantii ay simisay dowladda federaalka ay walaalasi waa ku guulaysay hal ugaas ayaa saasi aan kula hadlaya ka maqan madasha waa ugaas xasan ugaas xasanna waxaa rajeynaya insha allahu dabcan inuu aqbali dooyo asagoo u maraynayo dadkan soomaaliyeed iyo dadka wadadegiiraan shabeellada iyo kuwa sagaarka u wadaagayo sababtoo ah siyaasadda waxaa la yidhahdaa la yidhahdaa waa afka sosulyada waxay ka shaqaysaa suurtagalnimo waxaan suurtagan siyaasi looma shaqeeyo haddii dadkaad ku timaado adiga oo socotay haddii dee degdega ku hadeerta inaadan akmayseen inaad ka yaxid markaa waxaan leeyahay dadka waxaa lala maray maraxeed kala duwan baa lala maray waxaan xasuustaa dowladda federaalka magaalada lagu soo madaxweyne ra-iisul wasaare wasiiro safar usudi malaha marxaladda kala soceeya wakiilka dhalada midoobe cunson baa u dara wakiilo marxaladda kala soceeya iyad oo ayaguna muddo inka badan afar jeer u tegay wadamadaasoo marxalkaaa maxaa inta laga wadahadlayo iskuulba ma ahayn ba in gobol laba gobol laga dhigo kale waxlaba suuqa uu jiraya ay ahayn welina dowladda federaalka kama kuusan taasay dowladda federaalka mar kale waxa ay ku shaqaynaysaa inay had inay weli ay wadashaqa ay iska sabrin waxaa bishaaro ah oo cajiib ah iyadoo la tijaaro in doorashadii golahaas sare iyo iyo iyo golaha shacabkaba maalinta madaxweynaha aan ku dhawaaqno halkaas rilisis ay ka bilaaban doonto oo ayadana guud kala ah maadaama magaala madaxdii ay noqotay jooha ee hirshabeelle ayadana guud kala waa dadka hidda hirshabeelle usoo weysay waxaan xasuustaa duubabka ka kooban toddoba iyo tobanka duub ee saxiixayaadka ah lix iyo toban kamid ah in ay la fadhiisteen guurka v six plus oo ah dalalka darbixiyaasha soomaaliya ugu xooga badan leh iyo kuwa ciidamada ay ka joogaan soomaaliya shirkooda hadda ugu dambeeyey dowladku ay dalbadeen markaas in looga dhigo jooha kii kasii horay waxaa shirka ay kalisada intaan badan muqdishaana in laga dhigo doorashadii maadaama labada gobol baan lehay marka midna uu ku socdo maamul shirk midna markaas xasiloonadiisa ay ay su-aala ka fahmeen marka hadda waxaa ogaatay shirkaas ugu dara markaa maadaama hawshiba ay ay gabgabay ay ahaydin waxaan dad waxaan weydiisanaya lagu taageero bal amniga hadda dadkaan waa shabada dhexe ciidamada amsom iyo un-ka way yihiin waxaan rajeynayaa shaacir doorasho inay noqdo wadaxaadirkaasna wuu soconaya weligiisa waa soconaya samaynta ishabelle macnaheedu maahan inay doojinayso in la wada hadlo inay doojinheshiisiin wadkana dee dhaqankooda walaalka waxay ballantaan u samaysay in shir weyne soomaaliyeed oo heshiisiin caama ah soomaaliyeed ma ahan jireanka dalkaliya dowlada lagu hordoon kamid a wadahorada dhalay marka taasna weli way socontaa
wa tay waxaa kaloo hal su-aal kale inaan ku weydiiyo dowladda federaalka soomaaliya waqtigeeda hadda waa dhamaanaya waddanka doorashooyina la gelayaa maamulkan hadda hirshabelle heer gabagabaha marayana waxa uu gunaanad u yahay maaragtay dhamaystirka federaalka dowladda soomaaliya ay waday muxuu dowladda soomaaliya uga dhigan yahay uga dhigan yahay shirkan maamul samayntan goboladan hiiraan iyo shabeellaha dhexe
حقيقة زي ما قلت تمام لنا يا مدام هذا الشيء هنا يعني هذا الشيء يعني ليس لي مدام هو هي لو اللي بقوله هو كان بيسأل السكوت لا وكل أربع سنة أو دولة مدام حسن أو كيف وجميعها يكون كل شيء المحل هو هو ما هو يعرف أكثر ما هو ولا بقول شيء ما جاء له مثلا وهي يرتاح وأكثر معناه طبعا مدرسة waxyaalaha ugu waaweyn ay gaartay markii laga soo kabo dabcan in ay hanaankiisa dabcan higsiga cusub ay saddexna dulooyinka dastuurka qabashada doorasho rasmi ah iyo federaalinta dalka higsiga sanadka laba kun lix tobanka lahada higsiga laba saddexda higsi laba kun lix tobanka saddexdaba b h g one group leeyahay ku jiraan laba kamida wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka ayaa shir gudoomiso oo bulshada caalamka ay shir gudoomisaa waxaana labadaas waxa weeyaan federaaleenka dhamaystirka federaaleenka dalka oo ah had hirshabelle ugu dambayso lagu guulaystay waxaa dee dabcan xooga ugu badan saaran ayadaa ugu soo gareeday iyo hanaanka doorashada dabcan waan gaari weyna qof iyo cof dibadda duruufaha dalka ka jira oo runtii xaqiiqada ah inaysan suurgal ahayn laakiin waxaa laga soo tegey xildhibaanadii odayga beesha uu soo qori jiray waa kaasantay kuwa ku qoray xildhibaanka soo qoran marka waxaa weeyaan waa enhanced legitimacy weeyaan xoogaa xalalayntii ayaa kor loo qaaday oo maadaama dad hal iyo laba iyo saddex iyo toban ka badan ay doorana halka xildhibaan ilaa iyo xag waxaa la adkeeyey meesha inuu soomaaliku loo qadho dowladda wadaadka waxaa guur weyn ayadana sidoo kale ah iyadoo xukuumka la eegayo in mas-uuliyaddii isaabnayd afartii sano hadda la soo dhaafay ee jebasmi u gudatay jabka kasoo dhamaayo jilaan shabeellada maxaa uu u yahay milestone ama gool weyn oo ay dhaliyeen
aada iyo aad ayuu umahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa xogyaha joogtada ee wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka dowladda soomaaliya yaxye cali ibraahim oo khadka telefoonka si toosa ugu jiray isagoo ku sugan magaalada jowhar waa mahadsan tahay wariyahena cabdishakuur cali axmed ayaa isna jowhar ku sugan laakiin waa usoo laabatana cabdishakuur waxaan rabaa inaan hal su-aal weydiiyo xasan sheekh cali nuur waad maqleysa xogeyaha waxa uu ka sheekeeyey processkii iyo sidii uu soo maray maamulkan iyo maaragtay caqabadii kala duwan uu soo maray iyo waxa dowladda soomaaliya ugu dhegan yahay waxay kula tahay adiga bismi illahi raxmaan raxiim marka hore waxaan u hambalyeynayaa guud ahaan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan dadka dega labada gobol ee hiiraan iyo shabeelle ama hirshabelle hadda loo bixiyey marka xiga waxaan rabaa inaan u hambalyeeyo wasaaradda arrimaha gudaha oo uu hogaaminayo cabdiraxmaan odowaay iyo professor yaxye oo run ahaantii niman dhallinyaro ah oo muujiyey karti dheeri ah oo aan laga filayn niman da-dooda oo kale ah inay kasoo bixi karaan hawshaas laakiin si sharaf leh ugu soo baxeen arrinkaasina waxaa kaleeto u dhiirigelinayaa in dhallinyarada iyo dadka cusub iyo jiilka cusub la siiyo fursad ay kusoo bandhigaan kartidooda iyo hogaankooda tan kaleeto haddaan usoo gudbo waxay tahay okay sidaasoo kale waxaan u mahadnaqayaa ayagana odayaashii odol dhaqameedyadii ka qayb galay dhammaan labada gobol waxaan iyo mataqaanaa waxgaradkii iyo guud ahaan intii kaalmaysay ummadda soomaaliyeed maxay ka dhigan tahay waxay ka dhigan tahay soomaaliya sida aada la socoto waxay ahayd dal aada u ballaaran waa duntay sababihii ugu duntay maalin kalaan ka hadli doonaa markii ay duntay dadka soomaalida way kala irdhoodeen laakiin qayb ka mid a dadka soomaalida ayaa waxay bilaabeen kun iyo sagaal boqol sagaashan iyo toddobadii inay tashadaan oo ay yidhaahdaan waxaan samaysanaynaa maamul annaga gobolladeenna u gaar ah si aan annagana u kala badbaadno ummaddana uga badbaadno maamulkaas aan samaynaynana wuxuu noqonayaa hordhicii ama bilowgii soomaaliyada cusub political shape ay noqon doonto oo noqon doono federalism arrinkaas waxaa lagu sameeyey garoowe waxaa lagu aasaasay dowlad dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland hawshaas soo socotay dalweynaha soomaaliya si fikraddaas loogu fidiyo oo soomaaliya oo dhan marka ay u noqoto waddan federaal sidii akhyaarta ama odayaasha hawshaas qabta maalinkaas fikraddood u shaqayso ayaa jowhar maanta lagu soo gebagabeeyey dabcan su-aal kalaa taagan oo waxaa taagan qayb kalaa jirta oo dalka ka mid a oo gobollada waqooyi galbeed oo ayaguna si kale maamul u sameeyey oo aan dhehayn waxaan naha federaal laakiin dad kaleo iyaguna soomaaliya oo akhyaara ayaa iyaguna gobollada waqooyi iyaguna burcay isugu tageen kadib burmay isugu tageen iyaguna maamulay sameeyeen si kastaba ahaato in muddo ah marka laga reebo labadaas maamul south central somalia waxaa la hagaajiri jiray oo kasoo bilaabanaya koonfurta gaalkacyo oo ku tegaya xuduudda soomaaliya iyo kenya dhulkaasi ma lahayn maamul la og yahay oo lagala xiriir ma lahayn marka si dalka soomaaliya loogu sameeyo shay maamul dabcan labadaas maamul marka la samaynayo dastuurka koraa la sameeyey ayaga laakiin dastuurkaa waxaa lagu sheegay federaal in soomaaliya inay tahay ayaguna ay uga qayb noqonayaan sida ay markaas u samaysan yihiin waxyar meeshaas waxaa ku jira gaari faraska iyo faraska waxoogaa waxaa markaa waxaa horeeya gaari faraska ayaa horeeya laakiin waxaan rajaynaya in dib loo soxo ka soo rog oo laba saac koonfurta gaalkacyo laga soo bilaabo ilaa soomaaliya xuduudda soomaaliya iyo kenya saakay waxaa ka hirgelay maamulkii federalismka ah ayaa ka hirgelay marka shaybkii political processka ee soomaaliya ee ama kasoo bilowday burco waa dhihi kartaa ama waxaad dhihi kartaa kasoo bilowday garowe kaa doonta dheh wuxuu kusoo dhammaaday oo kusoo biyo horsaday maanta kusoo dhammaaday jowhar saas darteed siyaasadda dowladdan ama sida uu sheegay xogharyuhu waajibaadka loo idmada dowladdan waxaa ka mid ahaa inay fidiso oo ay gaarsiiso federalismka dalka dhammaantiisa saas darteed saakay arrimihii loo diray dowladda soomaaliya ee hadda jirta qayb ka mid a ama sector ka mid a ayay xalay si buuxda ugu guulaysatay markii ay samaysay afar maamul goboleed oo ay u samaysay gobolada soomaalida ee mataqaanaa kasoo xiga koonfurta gaalkacyo kasoo bilaabanaya ilaa xagga waa galmudug waa hir waa hirshabeelle waa south west iyo jubbaland marka systemkaas la dhamaystirayay in la dhammaystiro oo soomaaliya saaki ay leedahay laba maamul dowlad dhexe oo federaal ah iyo maamul goboleed oo dhamaystiran saas darteed ma ayna guulaysan oo keli ah reer hirshida hirshabeelle ee waxaa guulaystay nimankii ku shiray ama waxgaradkii soomaaliyeed ee ku shiray garoowe ee bilaabay inay soomaaliya u sameeyaan maamul federaal ah nimankaasaa guulaystay oo waxay kuwooda nool iyo kuwooda dhintay ayagana waxay tahay in ayagana loo mahadnaqo leanu federalismka soomaalidu ma fahamsana sida hadday uu sheegay professorka dadka soomaalida waxay u maleeyaan federalismka qabiil iyo ma ah dadkaasi arrinkaasi qaldanaa loo fahmay wiilashayna iyo gabdhaheenu maalin kasta waxay ku dhintaan badaha iyo saxra saxaraha libiya ayagoo rooba ayagoo doonaya inay helaan nolol nolosha ay ku duli ka- ka fiican wadamada ay u tahriibayaan wiilasheenu iyo gabdhahen u tahriibayaan dhammaan waa federaal america waa federaal canada waa federaal ingiriis waa federaal german waa federaal cid kasta oo nolol fiican adduunyada maanta ku haysata wadamada federaalka ayaa ka nolol fiican ka siyaasad fiican ka deganaansho fiican wadamada aan federaalka ahayn wadamada federaalka ah ayaa siyaasadooda waxay tahay midda furfuran oo xukunka dadku leeyahay wadamada federaalka ayaa ah wadamada laga ilaalin karo keligii talis inuu xukunka qabsado So- soomaaliya waxay ahayd hawshan jawhar ka socota waxay ahayd kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatamaadkii iyo sideed- sideetamaadkii in la qabtay ahayd waxaa diiday oo ka hortegay dadka soomaalida xukunka in loo dejiyo oo ay dimuqraadiyadda iyo isdoorashada ay bartaan xukunkii militariga waa nimankaas nimanka militariga ah ee qoryaha watay ay ahaayeen nimanka soomaaliya ku rida godka ay maanta ku jirto godkii ay askarta ku rideen soomaaliya ayay dadka soomaaliyeed si tartiib tartiib uga soo baxayaan markay ayagu ay yeeshaan xukunka nimanka askartahay waxay sameeyeen xukun iyo maamul ay ayagu dadka iyo dalka leeyihiin hadda waxaa abuurmaya xukun iyo dawlad dadku leeyahay xalayto waxaa hadlay guddoomiyaha baarlamaanka ayaa hadlay jawhar uu ka hadlay hadal aad u fiican uu ku hadlay ma ogi dadka soomaaliya siday u fahmeen wuxuu yidhi hoggaanka qaranku waa adeegayaal waa runtiisa hoggaanka qaranka madaxweynaha ra-iisul wasaaraha guddoomiyaha baarlamaanka xubnaha baarlamaanka wasiirada jananada agaasimayaasha maareeyaha sufa- sufa- sufradu waa adeegayaasha dadweynaha hadday adeegayaasha dadweynuhu yihiin macnaha dadweynaha ayaa la xisaabtami kara on behalf of the people ayay dadka iyo dalka ku xukumayaan laakiin markii hore waxaa jiri jiray madaxweyne iyo ra-iisul wasaare iyo agaasime iyo maareeye iyo janan aan lala xisaabtami karin soomaaliya siday isu bedeshay firi soomaaliya waxaa dhacday nin madaxweyne ah ayaa baxaya wuxuu u tegayaa suldaan ama duub hogaamiya dhaqamada oo keligiisa oo meel fadhiya markaasuu la hadlayaa arrinkaas waxaa laga yaaba dadba dadba in- inay yidhahdaan waa maxay madaxweynahan oday dhaqameedka soo tuugay may waa sax madaxweynuhu waa inuu soo tuugaa hogaamiye dhaqameedka lianna hogaamiye dhaqameedku waxa waaye waa qaybta ku xigta stateka oo stateka iyo societyga koolada isku xiriisu haya marka waa loo baahan yahay maaragtay marka mar kasta iska dhaaf hogaamiyada waa weyn yahay madaxweynuhu iyo ra-iisul wasaaraha iyo ba- baarlamaanka iyo jananka iyo agaasimaha iyo maareeyuhu waxay ku qasban yihiin wasaaradda midka waardiyaha ka ah iyo midka nadaafadda wasaaradda ka shaqeeya inay la heshiiyaan oo ay u tagaan oo haddii ay qabaan konsen ay la hadlaan si kale hadalka haddii loo dhigo soomaaliya waxay gashay saaqi waddo cusub ayay cagta saartay xalay waxaa sheegay guddoomiya baarlamaanka run ahaantii ma ogi dadka soomaalida inay sameyn kara laakiin guddoomiya baarlamaanku xalay wuxuu u hadlay sida nin hogaamiye qaran oo weyna u hadlay wuxuu sheegay in soomaaliya la dhisaayo jamhuuriyadii saddexaad ama dhismihii saddexaad ee soomaaliya macnaha markii u horeysa lixdankii waxaa la dhisay jamhuuriyad dimuqraadi ah waa la yimid askara afdibisay askartii waxay dhiseen ay cadcaabeen wixii soco waaye ee jacburka ah jacburku waa soco waayey waxay nagu nagu abuureen xukunkii jacburka ee askarta wuxuu noo keenay inaan isdilno oo aan kala daadano oo aan kala burburno hadda marka waxaa la joogaa ayadoo laisqasbayn oon laisdilayn oon laiscaburinayn oo ay tahay ina adeero iyo walaalkeyo kalma maarane aan wada noolaano siyaasaduna asal ahaan waa is-aqbalid marka hadda wuxuu sheegay labada gobol Iyo wax intuu isku u darsan.
socday inayna wax dhibaata ka dhicin marka arrinkaasi wuxuu ku tusinayaa dadka soomaaliyeed inay soo gaarayaan bisayl siyaasadeed oo ah furihii nolosha ama in lees aqbalo oo la wada noolaado arrinta muhiimkaa kale taas waxay tahay haddii la isu yimaado siyaasadda mar kasta boqolkii boqol ma ah dad wax tabanaya waa jiraan Ma- laakiin waxaa la rabaa inta badan ee israacday inayna ka tegin inta yar ee wax tabanaysa inta yar ee wax tabanaysana iyaduna waa inay ogaataa in ay in aan la kala maarmayn oo aysan dhinaceedu aysan noqon mara ku dheg sidaas darteed waxaan rajaynayaa inta dhiman ee wax tabanaysana in la dhammaystiro siyaasaduna waa give and take waxna qaado waxna ka tag saas darteed soomaaliya waa guulaysatay nimankii noo keenay federaalismkuna way guulaysteen hiiraan shabeellena way guulaysteen wasaaradda arrimaha gudaha ee soomaaliyana way waa guulaysatay tahay waa kugu soo laaban doonaa waa kugu soo laaban doonaa khadka telefoonka dadweynahana waa sii doonaa si ay ra'yigooda iyo fikirkooda uga qayb qaataan barnaamijkan daawadayaal intii aan qaybaha dambe kasoo gaartay waxa uu ku saabsan yahay ee dhamaystirka federaalka oo hadda jowhar waxaa ka socda shirka maamul sameynta gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe xalay waxaa la doortay guddoonka baarlamaanka sida xogayahu sheegana maalinta axadda waxaa la dooran doonaa oo dhici doonta doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka weriyahan cabdishakuur cali axmed oo wuxuu ku sugan yahay hadda jowhar khadka telefoonka ayuu sintaas ugu jiraa cabdishakuur may maqlaysaa si weyn baad ula socotay arrimaha doorashooyinka muddo bilo ahna waad ku sugneed magaalada jowhar haddana waa ku sugan tahay doorashadii xalayna waad goobjoog baad u heed sida ay wax u socdaan magaalada jowhar iyo sida dadku dareenkooda uu yahay doorashadii xalay iyo meesha kale ee loo socdo oo ah doorashada madaxtinimada waa sideen
ومحسوسة يعني مجالات الجوهر لغاية دلوقتي أما طلع جوهر كبر الرجيم القوي لمنطقة الكردون فهم وحنا وفي كل إسلام عم كبر له بالمعروف يعني اسمع الكورة كاريشة النهاردة الفكرة في الوضع هاي ولكن شاء جماعة مثل مدخلين وقوي على الشيء على الأول ويسمعونه وشيء yani bir şey yapmak için böyle bir sürü yani yol kadar kurulu bir kurulu ama bir kendinden yani federalsan fakat bunu da senin için kao yaştan hukuku bir şey kaybetmeden o neden oraya o zaman yani yaştan bir böyle takarlar işte kalmamak için kalmamak için de bu yol kadar kurulu da oraya kadar çok وعملوا شيء او يشي او يمين وهي معناته اسمه دي كلمه بتقول قطع يعني ربنا عارف انا اول موقف مش اللي هو التسويق الجانب اللي يوصل الى منطقه الجزء ده ان العمل الوطني والتي بينكم مع دار الشركه على العطاء للمدام او الشركه المدام او المدام المدام in la dhacdo doorashadii xalay dhacday oo haddii taariikh ah oo markaa dadka labada gobol milaamishada dhacday ku gaabisa inay yeeshaan hanjo ah ay ka qayb galaan ama ay aan ku kumatalaan maqaamka siyaasadda dalka oo sida xoluhu loogu sheegay maalmaha soo aadan oo heshadii nolosha kulmo islamarkaana matalaan rasmi ah oo markii hore ay ka
waa tahay cabdishakuur waxaan rabaa inaan ku weydiiyo dareenka dadka jowhar baad joogtaa xalayna waad joogtay haddana waad joogtaa maamulkii guddoonkii baarlamaanka xalay la sameeyey dareenka dadka waa sidee jowhar
dadka aad bay ugu faraxsaayeen wixii dhacay waxyaalaha adduunka ama nooca kamid ah in yani dadkii morshaciinta ahaa ee kala guulaystay mid walba uu ku farxaa in loo guulaystay inuu ku qanacsanaa kiyoo dunudiisa xududood marka dadkii morshaciinta ah in yani in maamulka guulad waaye dadka markii si gaagaar ah oo sheekaysleeyihiin anaga muhiidan ayjooga sagaal bilood toban bilood bilooduu qaadanayo in la helo misaal safa oo dadka labada gobol ah ومثل أننا وحيرنا نعمل على الله مسؤولين على الله وقدم جمعنا قدم وجمعنا قدم وقدمين على الله لكن عندنا عندك كان حتى كنا ومسيك وأوصى أوصى لعنك إن إيران إن عنا الله قد مسيك الكسرية
واضح عبد الشكور أمنك مقالة واسدة sidee sawir naga timi waa sidee amniga magaalada sidee sidee sidee wax u socdaan
ammaanka magaalada waxaa si buuxda u xaqiijinaya qaranka gaahaan ciidamada hayada mas-uuliya kasanka qarankiiya ciidamada diinka soomaaliyeed oo magaalada inteeda badan jooga ula socda oo gobolda ula socda oo lugula ula socda oo magaaladana dana waxay magaalooyin kala duwantaa qofka maanta kusoo qortaa ee cusub inkastoo hadda sheeku uu socdo weyn badan iyo dad badan imaanay hadda qofka magaalada soomaalida waa la ogyahay meesha filim qofka waa inuu damaanad yahay baabuurka sidoo kale marka ammaankaas baa la xaqiijiyey ilaa inay qaamku ku jiraan ahli bishii soomaaliya lagu jiraa hadda wax amnidaqa amaan jecel haddana meeshii sharcigiisa iyo amniga iyo xaqiijintiisa aad iyo aad looga awoodban tahay ammaanki waa la xaqiijiyey marka waxaa in dundu qorayso marka madaxdu qabaaladanaya يعني أمريكا أيضا لو تعبيش shirka ama muslimin dhowr oo aan isku iman xarunta shirka Waa tahay.
muhiimka ah meelaha muhiimka laga soo saaray kulli waa isu yimid meelaha muhiimka ah waa tahay cabdishakuur cali axmed ayuu ahaa kaasi waryaheena oo ku sugan magaalada jowhar qadka telefoonka ayuu sidaas iigu hadlayay waa mahadsan tahay cabdishakuur dhegeystayaasha dadweynaha khadka telefoonka ayaan siin doonaa laba iyo hal laakiin waxaan rabaa hal su-aal inaan weydiiyo Eh, xasan sheekh cali nuur En, maamulka dad badan waxay aaminsan yihiin in caqabado badan u wajahay En, mud- muddada uu socdana laga dareemi karay xogiyuhu hadda wuxuu ka dhawaajiyey in ay ay- ay caqabadahaas u badan aysan jirin En, ma isleedahay muddada maamulka la dhisayay iyo iyo- iyo- iyo caqabadaha jiray waa kuwo ah, muuqda okay بسم الله الرحمن الرحيم. horta marka hore waxaan imaanaday inaan u mahad noqo eh, dadweynaha reer jowhar guud ahaan si gaar ah gudoomiyaha gobolka shabeelle dhexe mudane cali guudilaawe iyo dadka la shaqeeya run aanta dadkaas howl aada muhiim ay qabteen saa darteed gudoomiyaha gobolka mudane cali guudilaawe iyo dadka la shaqeeya ku-xigeenadiisa iyo agaasimayaashiisa iyo maarayaashiisa iyo amniga iyo saraakiisha ciidanka waa u mahadnaqaya tan su-aashaad i weydiisay ee culeyska ah asal ahaan marka aad wax fiican doonaysa waa inaad wax fiican bixisaa waa inaad wax badan bixisaa macnaha suurtagal maaha inaad wax fiican heshid adigoo aan dhibata soo marin saas darteed ayay waxay ku dhacaysaa haddii aad wax fiican doonaysid inaad dhibaato badan la kulantid marka culays fara badan ayaa lala kulmay oo ugu horeysa kow dhibaatada koobaad oo ah dhibaatada dadka soomaaliyeed oo dhan dhan ay qabaan oo ah inaan isu kalsoonayn dadki oon isku kalsoonayn inaad is ogolaysiiso waa dhibaato waa isu keentay haddana ma laha khibrad dimuqraadiyadeed iyo doorasho ama waxa la dhawaa lack of political education ay qabaan Ma- yacni aqoon siyaasadeed haddana ma laha sida ilmo yaryar ayay waxay ayay ku dhegayaan nin walba wuxuu leeyahay waxayga hala isiiyo ama waxay qabaan waxa la dhaho political immaturity yacni saqiirnimo siyaasadeed oo xataa ma fahmi karaan war waxaani ha dhismeen markay dhismaan way fiicnaan doonaan ama iga isisxo doonaan qof kasta bilowgi ayuu wuxuu rabaa hashiyoo aan weli awr qaadin ayuu wuxuu rabaa caanaheeda inuu cabo suurtagalna maaha marka dhibaatadaas inaga soo gudbo waxaa kaleeto iyadana meesha ku jirtay xataa dadku hadday isu imaanayeen oo heshii lahaayeen dad waxaa jira aan doonin in heshiiyaan dhibaatada nin baa muxuu dhahay kula daday daalna kaa badan inaad heshay weligeedna aan doonin yacni waxaa jirayo kaleeto dad ayagu interested oo ayagu dan gaalada ayaa political processka ama socodka siyaasadda waxay ku cabirayaan ayaga rabitaankooda hadday arkaan wuxuu inayna ku socon sida iyaga ay rabeen waa jalaafayaan waa ay dhibaato kale ahayd waxaa kaleeto idan dhibaato ahayd duruufta lagu hor shaqaynayo waa duruuf aan dhaqalo loo hayn waa duruuf aan amni loo hayn waa duruuf xataa communicationki waxay waa adag yihiin madaxda qaranku markay aadayaan jowhar meesha sagaashan kilomitr oo ay ahayd baabuurku inuu ku tago caadiga ah one hour waxaa loo raacaa diyaarad marka waa wadan male ammaan male dhaqaalo male facilities ma laha marka culays waxyaabahaas oo dhan marka laisku geeyo iyo guusha hala gaarin dadkan shaqada qabtay dad- dadka oo ku hadla englishka waxay leedahay waxay dhahaan the custard of ordinary yacni qofkaani wuxuu qabtay wixii laga filayay wax ka badan Waa tahay.
marka dadka meeshaan joogay ee wasaaradda arrimaha dibadda leh ee leh hogaamiye dhaqameedyada leh ee leh mataqaanaa maamulka gobolka leh mujtamac caalamka inoo kaadminaya un ha noqdaan mataqaanaa ciidamada kale ee meesha joogay ammaanka sugaya ha noqdaan igad qof kasta oo wax garta oo soomaali u danaynaya hawshaani inay guulaysato wuxuu geliyey xoog iyo xolaa la geliyey waana lagu guulaystay Waa waxaana tahay.
waaye sidaan soo sheegay processka dadku maaha agaasimaheenu wuxuu sheegay sagaal bilood laakiin hawshaan sagaal bilood maaha hawshaan waa labaatan sano ay soo socota soomaaliya inay noqoto process waxaa la rabaa in laisku xiro political processka dalka dhacayo oo- oo laisdhexgeliyo oo soomaaliya shaybkeeda ama dhismaha muuqaalka soomaaliya si u samaysmaayo waxaa la rabaa in laisku xiro marka hawshaani waxay ku xirantaa oy oy saan ku tahay Waa tahay.
kii ka baadgarow waa tahay waa waa khadka telefoonka ayaan markana fursad u siinayaa dhegeystayaasha ama daawadayaasha halo asalaamu calaykum haye walaal magacaada halkaad naga soo
Allahu macaay waa injineer Maxamed Cabdibire waxaan joogaa gobolka Galmudug ahaan degmo gobolka Soomaaliya maxamuud cabdi dige gobolka gada joogtaa ah ah ma la socotaa barnaamijka si fiican fikri iyo ra'yi adoo kor u hadlaya oo oo igala soconaya telefoonka
Thank you. waxaan u hambaleynayaa dowladda soomaaliyeed barnaamijka sakaabtiseen ku wado sidoo kalena waxaan aad ugu faraxsanahay doorashada soomaaliya oo kola dhirtan ilaa yidhaahdo halka lagu dhex jiro qolinta hadalka sare ee dalka hoose sidoo kalena waxaan aad ugu hambaleynayaa ummadda soomaaliyeed marka kala joogaan in laga qeyb qaato dhammaan dowlaha soomaaliyeed ama guulaha noqoto mahaarta ha noqoto sidoo kale aad waxaan u codsaanayaa in dowladda federaalka soomaaliya maadaama dowladda dhexe soomaaliya ay tahay in barnaamijkan laga qaaday islaamka iskaasiga ka jiro shirka ka jira gaalgaayo dagaal ka socda sida maamulka puntland iyo galmudug ay isku haystaan in xaqwaar loo gaarsiya u dhaxsida maarko soomaaliya meesha barakacaya abaar baa la joogaa waqti waqti xaduudka xilli gool sidoo kale waxaan dowladda federaalka soomaaliya ka codsanayaa in ay barnaamijkaasi ugu dhaqdhinac badan nolol walba maadaama ahayna dhallinyara soomaaliyeed oo waxbarta aqoona leh dareemahayna qof soomaaliya iman ahayo kii soomaaliyeed uu intuu gaari karo waa daafay waxaana sidoo kale ugu baaqahayaa labada labada maamul goboleedka madaxweynaha galmudug cabdishiri gurood iyo professor abdulga inay joojiyaan ka qaybqaataan joojinta dagaalka iyo daraaska iskaasiga waa tahay
waa tahay maxamed cabdi dige oo gobolka galin inaga soo wacay aad u maasan tahay khadka xiga qofka ku jiraan siinaya alo salaam calaykum halo asalaamu calaykum haye walaal magacaadi halkaan naga socaysa jimco wanaagsan barqo wanaagsan annakana magacaadi halkaan naga soo
magacaygu waa cabdullahi cali berri waxaan ka soo wacayaa deegaanka madiina ee magaalada muqdisho
waya cabdullaahi cali waa la socdaa barnaamijka
yacni barnaamijka waa la socdaa runtiina aad baan idinkaga mahad celinayaa adigi iyo bacda radio muqdisho etan iyo weliba matida iyo adiga isha ayaan ku hayay maamuladan la sameynaya weliba si gaar ah maamulkan hirshabelle marka waxaan aaminsanahay in dowladda federaalka soomaaliya wax badan ay qabatee inkastoo dhaliilo yar yar ay iska jiraan may dhaliil waa jiraysaa haddii wax la qabtee
aad iyo aad aad iyo aad marka maamulkan hir shabeelle oo guddoomiyihiisa baarlamanka shalay ee lagu dhawaaqay amaba la doortay horta waxay muujinaysaa jiilo cusub maadaama marka hore aan arki jirnay dad maaragtay layska magacaabayo ama siyaabooyin kala imaanayo oo laleeyahay xitaa marka qaar wadamada diriska wata hadda sheekadu sidaas way ka duwanay soomaalida fadhiisatay iyaga ayaana u codeeyey shaqsiga ay doonayeen hortooda ayuu khudbad ka jeediyey marka ani waxaan ku talinayaa anigoo jaani siinaya saaxiibada kale hadka soo barinaya waxaan dhihi lahaa dowladda federaalka soomaaliya iyo weliba maamul goboleedyada ha u shaqeeyaan shacabkooda soomaaliyeed si maaragtaa looga baxo marxaladda maaragta horumar ayaan ku tilaabsanaynaa yani cali baarax doodaha noocaan oo kala ah bada aad aad umaadsantaha cabdullaahi cali oo naga soo waca degmada dalkin ley qadka ugu dambeya ayaan siinayaa dinkaas barnaamijkiina waa gabagabo halo asalaamu calaykum qofkaasi qadka waa uu ka baxay waktigana waa nahaya barnaamijka gabagabadiisa ayaan joognaa halo asalamu calaykum waxaan rabaa su-aal inaan ku weydiiyo oo gaaban inkastoo barnamijka nahayo maamulka hadda heer gabagaba ayuu marayaa federaal federaalkiina wuxuu marayaa heer gabagaba ah wadankuna doorashu gelayaa oo dowladda federaalkana waqtigeedii waa hadda waa waa waa waa dhamaaday maxaa laga bartay ayaa isleedahay maamul sameynta federalismka ama maamulkan hadda ugu dambeeya ee hirshabeelle okay salaam calaykum horta marka hore waxaan rabaa inaan codkeyga ku geeliyo ninka soomaaliga ee naga soo wacay gobolka dibo oo aan marinay inuu inuu ahaa magaciisa ah maxamed cabdi digi maxamed cabdi digi arrin muhiim uu sheegay arrintaas oo ah dhibaatada ka taagan magaalada gaalkacyo in la joojiyo bilaahi calaykum wa amaama ashacbi wa amaama taariikh dadka ay taladu ka go-do ama ha noqdaan madaxweyneyaal ama ha noqdaan cuqaal ama ha noqdaan mataqaanaa culamaa udiin magac ay doonaan iyo taytalkay doonaan halaado ilaahay intay ka cabsadaan dhiigga dadka soomaaliyeed ee la daadinayo dumarka iyo caruurta la qixinayo duqooda iyo dadka liitay la qixinayo ayagoo uturaaya hala joojiyo reer qurac oo reer qansax ku duulo oo isdila cashar fiicanan ka qaadan cid keliya anta ma jirto kuwa ninkii kama duwanaa doonaan waxaa kale soo rabaa iyaga inaan lahadlo wiilasha labaatan jirada ah ee iyagana qoraqoraga ah kaa soddonka xabo loogu shuba inta inta un ordaayo ayagana waxaan leeyahay war lugihiiba lugahana ha ka go'ina gacmahana ha ka go'ina kuwa idinka horreeya meeshay ka baxeenna ha ka bixina qoroga iska dhiga walaalaatihin dalkan waa idinka ballaariya waa idinka wen yahay soomaal dalka waa ka ballaaranya xagga iska dhig marka arrinkaas waa arrin muhiim waa bismi shacbi soomaal waxaan ka baranay federaaleynta iyo iyo iyo iyo political pressure ka socda guud ahaan soomaaliya ama mid ka socda waxaan ka baranay soomaaliya inay ku wada noolaa karto waxa la dhaho walaalow aan wada noolaano walaalow aan wada noolaano oo ayna jirin cid cid qasbi karta waxaan ka baranay dadka soomaaliyeed inkasta oo ay ahayd casharkan aan hadda aan dhiganayno inaan konton hore konton sano ka hor aan soo dhigano haddana waxaan ka baranaynaa muuqaalka hadda dadka soomaalida ay muujinayaan waa mid muujinaya ifafaalo iyo yididiilo siyaasadeed oo soo socda sababtoo ah sida aan haddan sheegnay ama xal uu sheegay gudoomiyaha baarlamaanka jamhuuriyaddii saddexaad ayaan ku jirnaa aas-aaskeeda wuxuuna hadday aas-aas yihiin oo aasaaska loo dhulka loo dhigayo culeys fara badan ay leeyihiin marka waxaan ka baranaynaa waxay tahay in ay adag tahay oo aysan arrin fudud ahayn in la dhiso jamhuuriyad ama in la dhiso waxa la dhaho nation state yani nation state wax nimanka oo iskale luqada iskale waxay soo hormariyeen nation state firi waa ummad oo qaran ah ma aha state nation ma ah qaran ummada ma ah hadda ka hor tii hore oo naga duntay waxay ahayd state nation ay ahayd qaran oo noqonaya ummad arrinkaasoo ku qaldamanay casharka aan ka baraynayna waxay tahay inaan noqono nation state ummad oo qaran noqonaysa ummad oo qaran noqonaysa iyo nation waxay ku kala duwan yihiin ummadda ah nation state ama ummadda qaranka waxay ku duwan yihiin haddii hogaanka kore uu ka halaabo oo kadalaase ama khalkasada uu ka dhaco kuwa hoose way sixi karaan laakiin marka la dabagediyo sida tii hore oo kaleeto lama sixi karayo saas darteed waxaa imaanaya burburaa imaanaya marka casharka aan ka baranayno kan keliya maaha federaaliti keliya maaha waxaan cashar ka bara ka baranaynaa halgankii gobonimo doonka waxaan cashar ka baranaynaa dowladdii sivilianka ahayd waxaan cashar ka baranaynaa xukunkii militariga waxaan cashar ka baranaynaa dagaaladii sokeeye waxaan cashar ka baranaynaa broseska hadda aan marayno ee qaranishada soomaaliya ah ani waxaan aaminsanahay dadkan aan u sheegaa wadamo fara badan oo markay idaacadaha ka hadlayan yidhahda idaacadaha garaar aljaziira saw mala waddankaas waxaa lala doonayaa soomaaliya oo kale inuu noqdo oo ah xumaanta haddii ilaahay yidhaahdo soddonka sane soo socda wadamo fara badan waxay dhihi doonaan waxaan rabnaa dalkeen inuu u dhismo sida soomaaliya oo kale lianu waddadii saxda ahayd ee dalka soomaaliya sida lagu dhisi lahay ayaan hadda ku soconaa gaar ahaan waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa aragtida fog ee ay leeyihiin dhalinyarada hogaamisa barlament hadeena waa u mahadnaqay wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka cabdiraxmaan odawaay iyo xogaha joogtada professor yaxya wuxuu ku leeyahay waa maqlaysay maamulkaani intaan kuma ekaanaya maamul goboleedka ee waa diji doonaa waxaan geyn doonaa gobolkii waxaan geyn doonaa degmadii waxaan geyn doonaa tuuladii oo mid kasta wuxuu yeelan doonaa madaxweyne baarlamaan guddoomiyihiisa xubnihiisa isla xisaabtana markaas imaanaya markaas waxaad arkaysaa dad fara badan oo oo oo oo soomaali ah ma oga sababta ay u duntay dawladdii hore waxay u haystaa inay u duntay heer qurac iyo heer qansax inay ku dagaalameen war mayer heer qurac iyo reer qansax kuma dagaalamine political shaybka qaabka wax loo samaynayo ayaa feeg ahaa waxaa la dhaho ayaan ayaan sax ahayn oo aan lahayn xisaabtan ninka jooga tuulada oo ceelka jooga markuu caanaha soo safarsado ama subaga ama xaabada oo soo safriyo ee uu suuqa keeno ee la canshuuro canshuurtaas waa inuu ogyahay meesha ku baxayso oo ku xisaabtamo degmadu ayna xisaabtanto gobolka waa inuu xisaabtamo dalka waa inuu xisaabtamo dowladda dhex waa inuu xisaabtanto marka la xisaabtamo ayaa xisaabtaasaa waxay keenaysaa in la kala ogaado waxa khaldan iyo waxa saxan nin walbana uu wax leeyahay aana wax isla leenahay sidaas casharkaasaan ka baranaynaa sidaas darteed horumar fiican waaye wadadii horumarka iyo nolosha iyo wada noolaanshaha iyo walaaltinimada iyo gacmaha in laisqabsado ayayna soomaaliya cagta saartay jamhuuriyaddii saddexaad ee soomaaliyana saaki aasaaskeeda waa la dhigay wixii khaldan oo tabasho ah oo ama kuwa la sameeye ah ama kuwa la sameeyey ka hor intaan la qorin dastuurka ayagana waxay u baahan in lagu laabto saxiitaan lagu sameeyo ayagana waa in lasoo waafajiyaa dastuurka oo ayagana dib loo saxaa si ay soomaaliya u wada toosto oy soomaaliya dhammaan u wada guulaysato oo dadka soomal u wada nooladaan ayagoo walaalo ah waa tahay aad iyo aad umahadsan tahay guud ahaan daawadayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijkii kulanka toddobaadka oo aan toddobaadkan uga hadlaynay dhamaystirka federaalka iyo sidoo kale shirka maamul sameynta gobolada hiiraan iyo shabeellaha dhexe oo isagoo noqonaya gunaanadka arrimaha federaalka ee dowladda soomaaliya ee waday barnaamijka waxaa igala qayb galay xasan sheekh cali nuur imaam oo ah nin ku xeeldheer arrimaha siyaasadda iyo istaraatiijiyadda khadka telefoonka magaalada jowhar waxaa igala qayb qaatay xogayaha joogtada wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka dowladda soomaaliya yaxya cali ibraahim iyo wariyahana cabdishakuur cali axmed waxaan umahad celinayaa dhammaan inta igala qayb qaadatay barnaamijka sidoo kale waxaan umahad celinayaa daawadayaasha intii khadka telefoonka uu suurta galay sidoo kale waxaan umahad celinayaa inta kale ee aan u suurta gelin in ay khadka telefoonka ku haleena barnaamijka inta aan barnaamijkan mid lamida dib u kulmi doono daawadayaal waxaan ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu